doctor cabdulaahi cabdi yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa ganacsatada xerooyinka xoolaha ka sameeyey magaalada ugu baaqay inay ku dadaalaan caafimaadka xoolaha sida geela iyo looda si saro loogu qaado waxsoo saarka xoolaha islamarkaana ganacsatada ay ugu faa'iidaystaan ayuu doctor cabdulaahi ka digay cudurada hoos u dhigi kara waxsoo saarka xoolaha taasi bedelkeedana uu ku baaqay in lagu dadaalo caafimaadka xoolaha doctor cabdulaahi cabdi yuusuf oo la hadlay raadiyo beerula ayaa ganacsatada xerooyinka xoolaha kule magaalada ugu baaqay inay ilaaliyaan caafimaadka xoolaha deegaankeena aada waxaa ugu soo batay hadda muxuu ahay xoolihii in baayac mushtar aan horey loogu aqaani jirin laga raadiyo sida geel oo kale aada ugu badan inkastoo looda waagii hore dadka aysan ku badnayno laakiin xoogaa number yar hal iyo laba guryaha xaafadaha la keeni jiray hadda waxaa aada usoo batay in ganacsata intay xoolihii xere ku xareeyaan geel intay xere ku xareeyaan caanihiisii ay ka ganacsadaan ay aada usoo batay waan runtii arrin aada u fiican aada muhiim u ah sideedaba xoolaha waxyaalaha loo dhaqda waxaa waaye in nafci laga helo waxtar laga helo in laga ganacsado xoolaha caanahooda wax soo saarkooda la sameeya aaday muhiim u tahay taas ka sokow marka dadka ganacsigaasi hal abuuray ee barnaamijkaasi sameeyey horta waxay mudiin la dhiirigeliyo oo yani muxuu ahay horey barnaamijkaasi yani horey u socodsiiyaan oo horumariyaan waxyaalaha marka ay ku horumarin karaan waxaa ka mid ah sidaan horeyba u sheegnay in xoolaha lagu dadaalo muxuu ahay caafimaadkooda number one caafimaadkooda in lagu dadaalo oo xoolaha caafimaadkooda markas ku dadaalaan xanuunada ay qabaan yani muxuu ahay ka daweeyaan waxyaalaha kale oo dhici kara oo xanuunada dhici kara deegaanada iyo xiliyada kala duwan xoolaha ay ka tallaalaan caam ahaan waxay la qabaan bulshaday la qabaan waxaa kaloo ayaga u gaar ah maadaama barnaamijkooda barnaamij ganacsi uu yahay in ay horumariyaan xoolaha aan haysano waxaa jira noocyo xayawaanka hadda annaga noo joogaan haysano ah kuwa ka nafci badan ka yani muxuu waxtar badan ka xataa adkaysi badan oo laga yaabo in deegaano kale wadankeena aan ahayn laga heli karo in ay yani barnaamijkaas yani horumaryaanoo dadka ay baraan in yani xoolihii xeradii la bedeli karo firkii la bedeli karo inay baraan xoolaheena hadda anaga wax soo saarkooda caanaha aada u yaryahay waxaa jira xoolo kale sida lodoo kale iyo xataa inkastoo geela aan aan adduunyada aada looga dhaqanin loodoo kale iyo waxaa jiro lo aada u caano badan oo deegaanada kale oo caalamka laga dhaqo marka in barnaamijkaasi ay sameeyaan ganacsatada aad ayaa aada ugu dhiirigelinaya marka caafimaadka xoolaha ay ku dadaalaan dhanka kale doctor cabdulaahi cabdi yuusuf ayaa raadiyo beerlaha u sheegay inay jiraan cudurro ay xoolaha iyo dadka kala qaadaan markii xoolaha la keeno goobaha ay bulshada ku badan tahay sida magaalada isagoona ka digay waxaa kaloo runtii aada muhiim u ah xoolaha marka bulshada la dhex keeno oo bulshada dhexdooda ay joogaan waxaa jira xanuuno ka dhex dhasha dadka iyo xoolaha oo layaha zonotic diseases waa xanuuno xoolaha ay u gudbin karaan bani aadamka u gudbin karaan ayagana in laga taxadaro oo aan la dhayalsanin oo aan la yaraysan la sahalsanin xoolaha waxaa xanuunadu kala duwan qaarkood ay u gudbin karaan bani aadamka u gudbin karaan ayadan aaday muhiim u tahay si kastaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay ganacsatada xirooyinka xoolaha ka sameysanaya magaalada si ay ugu faa'iidaystaan wax soo saarkooda